dhegaystayaal kusoo dhowaada halkani waa madasha lixdanka oo aalam aan ku waraysanno arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo wixii mas-uuliyiinah maanta waxaa magaalada muqdisho nagala soo xiriiray mid ka mid a askarta soomaaliyeed ee dowladda federaalka soomaaliya oo isagu maxbuus ah oo ku jira xabsiga dhexe soomaaliya oo magaciisa aan doonayn inuu sheego sababa amni jira awgeed maxbuus ma na maqlaysaa marka ugu horreysa kusoo dhowa madasha lixdanka wacan baa idiin maqlayaa dhammaan assalaamu calaykum waan idin salaamayaa madasha lixdanka iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed meelkasta ay ku nooshahay waxaan idinla soo xidhiiday inaan idiin soo gudbiyo codkayga anigoo ku hadlaya codka sideed iyo toban maxbuus oo shalayso magaalada muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka sideed darajada koowaad ay ku xukuntay shan sano xabsi ah oo sharci darra okay adigu marka ma waxaa ka mid tahay askarta maxabuusiinta ah oo hadda xiran anigu waxaan kamid ahay maxaabiista sideed iyo tobanka oo maxkamaddu shalayso sida sharci darrada ay ugu xukuntay xukunka shanta sana okay intaanan ugelin marka qaabka lagu xirayo sabaha dhaliilin staton la xiro adigu hadda xagee ku sugan tahay wakti xadarka xagee nagala soo hadlaysaa anigu waxaan kala soo hadlayaa xabsii ku yaala magaalada muqdisho oo aan ku xirnahay si dhegeystayaasha ummadda soomaaliyeed iyo cid walba arrintaada daraynaysa ay u ogaadaan waxaad dhabta ee laidin xiray insha allah bal waxaan kaa rabnaa inaad noo sharaxdid sideed iyo tobanka askar oo la xiray sababta loo xiray iyo in hal mar sideed iyo toban nin maxabuusina ay dhacdo in hal mar la wada xiro marka ugu horeysa walaale haddaan kaaga waramo qaabka naloo xidhay taariikhdu markay ahayd sideed iyo labaatankii bishii shanaad ayaa maalin saddex iyo toban nin oo guutadeena ka tirsan oo guutada anigu waxaan ka tirsanahay guuto la yihahdo afar iyo tobanka octoobar oo ku timid baaqi madaxweynaha markii uu dhacay qarankii weynaa ee musiibada ahaa ee ummadda soomaaliyeed ku dhacay ee soobe markii madaxweynuhu ku baaqay dhalinyarada soomaaliyeed meel kastay joogaan inay arrintan ka gilgishaan oo dalkooda iyo dadkooda u dhintaan oo dhiig u daadiyaan dalkooda oo dalkooda u halgamaan dhalinyaradii baaqa ku timid baan kamid ahay magara waa garta sababta loo xiray waxay tahay ciidanka oo ayaa maalin xoogaha taliyaha ku yara buuqay oo xoogaha gadooda sameeyey taliyinku arrimo sharci darraa ciidanka kula kacay kadib sideed iyo tobanka iyaga ayaa si gaara laba bartilmaame iyadoo layihi sideed iyo tobankiina gaar gadoodka u sameeyey guutadu oo dhan baana kacdoonka samaysan ma garanaysaa
okay sideed iyo tobankiina ma isku beel baa tihiin mise isku gobol baa tihiin mise ummad soomaaliyeed baa tihiin
marka koowaad ummad soomaaliyeed baan ahay marka labaad iyaguba hal gobol baan kusoo jeednaa gobolka sool baan kusoo jeednaa sideed iyo tobanka iyaguba okay sidaa sheegaysa hadday dhab tahay mid ka mid ah askartayna oo hadda xiran uu keenay uu diiday amar diido kabacdina la xiray idinka intiina kale maxaad amar diidada qayb uga noqoteen
mid kamida maxaa tii sidaa noo sheegta waxaa tiri dhibku wuxuu ka dhacay mid kamid ah amar diida diiday kabacdi waa la xiray waa gadoodeen guutadii dhan baa wada gadooday idinku marka ma ninkaasaa u ilinaysan oo idinkuna macnaha godadka qaab ka noqoteen mise qaab kalaa qaab kalaa jira annagu ninka umaanan helin umaanan doonin ee annaga taliyaha iyo ninka guutada xukuma ayaa si bareera oo gardarraa noo bartilmaameedsaday oo qaab cadaalad darraa nagu sameeyo noo soo xiray noona xukumay
okay hadda marka miyaa xukumantihiin mise weli maxkamad baa sugaysaan maya hadda muddo saddex bilooda xabsiga ku jirnay sabtidii baa xabsi nala geeyey khamiistii baa nala geeyey maxkamadda shan sano oo sharci darraa ayaa nalagu riyay xukun shan sano oo sharci darraa ayaa nalagu riyay okay shanta sano oo xukunka ah ma dhammaantiinu idin wada qabanaya mise qaar ka mid ah mise xabsigiinu xukunkiinu miyuu kala du kala duwan yahay mise isku mid wey waa mid shan sano may sideed iyo tobanka sideed iyo tobanka iyaduba waxaanu ku xukumanahay shan sanaanu ku xukumanahay shalay wax sharciyana nalooma eegin dacwadda iyadiina maxkamadda ma ay dhegeysan dacwadda iyadaanu gudbisanay wax dacwada nalagama dhegeysan sharci darra ayaan xukunka naloogu fuliyay okay maxkamadda ay xukuntay ma maxkamad milatariya mise maxkamad shacab oo maxkamadda ciidamada qalabka sidaa la yidhaahdaa oo laakiin waa maxkamad waxay ku shaqaysay oo taliyaha iyaga lasoo xiray oo laalis ku bixiyey sharciinta ayuu laalis ku bixiyey in annaga si sharciaa naga xukumo oo u heeliyo ilaaliyuhu mafahmi waa fahmay waxaan kaa rabaa maadaama aad tiraahday waxaan nahay sideed iyo toban askara oo ciidanka qalabka ku jira ee dowladda soomaaliyeed oo hal hal gobolka sool kasoo wada jeeda waxaan ogsoonnahay dowladda soomaaliya inay leedahay macnaha matalaad sida baarlamaanka iyo golaha wasiiro deegaanka ina kasoo jeeda arrintaa miyaa laydinka warqabin wallahi hadda cid noo tiriskali ma jirto anagu dee dad ciidanka soomaaliyeed ka tirsan oo cadaalad sugayay baan ahayn cidna maana nuqaysan cidna maana wacanin waxaanu isnahayna cadaalad baa laydinku xukumaya askari dee canaan buu leeyahay markasta askariga waa la canaantaa laakiin canaan shan sana a ma jirto qofku hadduu saanti qaran dhicin dilkaysan disiblin xumo kale lagu hayn ama xisbi dowladda bixin maadaama aad horay saddex bilood usoo qaadateen hadda maxaa keenay shan sano oo kale in la dib laydinku xukumo taas dembigaa gesheen maxay tahay culayska intaa leeg
aniga dembi weyn maanan gelin kiiskana lagu eedeynayey taliyaha lagu eedeynayay waxaa amarjiidu ahaa laakiin amardiido amardiidana ma aana samayn cidna kama aana amar diidin xafiiska xerelaalintu lacag siiyey lacag xerelaalintaana ka dambeysay xabsigayada kasoortna fiican uma jeerin
okay muddada laydin qabtay oo aad xabsi ku jirtaan ma saddex bilood hadda lasoo dhaafay baa mise hadda idin bilaabanaysaa
maay saddex bilood hadda lasoo dhaafay xabsigaana ku jirnay cid noo timid oo dowladda ka socota ma jirto cid kiiskayga ka hadashay ma jirto cadaalad daraana lagula dhaqmay hantidaya lambaradayada iyo xuquuqdayada baa la dhacay annagana jeel baa nalagu dhigay madaran
waa gartay sidaad ii sheegtay waxaad tihiin sideed toban askara oo xiran oo in muddaha sideed saddex bilood oo lasoo dhaafay xirnaa kabacdina maxkamaddii la keenay maxkamadda xabsiga laydinku xukumay goormay dhacday shanta sanaa
waxay dhacday khamiistii maalinkii khamiista bay dhacday oo shalayta ahaa maanta maxay ahayd khamiistii bay dhacday qofkayku shanta sanaa nalagu riday xarig kiis laga fiirsaday kiis cadaaladaraaq oo maxkamaddu si degdega u gaadhay bu ahaa waxa laisku ogyahay oo taliyahayaga iyo xeraalinta ay kasoo go-aan gaadheen bu ahaa xeraalaalinta kiiska ayaga keentay gudoomiyaha maxkamad fiirsan kiiskan cagsirin
saan kuu fahmo sideed iyo tobanka la xiray ee hadda askarta maxbuuska ah xabsiga ku jiraan darajadoodu noocay iskugu jirtaa sidaan kuu sheegay walaale annagu waxaanu ahayn ciidanka isfaa ee daaqa madaxweynaha ku yimid ee afar iyo tobanka octoobar soo xarooday askari haddana waxaan ahayn laydii dablayaala oo dablayaal hadda noqday ee darajadoodu waa dabli
marka waxaad marka waxaad tihiin sideed iyo toban dabla ah oo gobolka rasool ka soo jeeda oo si si sharci darra ah loogu xiray maxkamadda oo xunkun shan sana ku dhacay arrintaa markaa fiirisid weli ma dhicin dhaqanka soomaaliyeed iyo sharciga soomaaliyeed sideed iyo toban si in macnaha gobol ahaan laydiin kartaalbaabuusado arrintaa ma waxaa ka hayraa ladi maxay tahay arrintaa keentay in sideed iyo toban maxabuus ama askar soomaaliyeed xiro oo hal hal degaan kasoo jeeda maxay tahay dembiga ka weyna arrintaa gasheen annaga walaala kiisiyaa weynaana gelin arrinkayagu waa la bartilmaameysiyey qabyaalad baa nalagu sameeyey cadaalad daraa nalagu sameeyey xabsiga waxaa ku jirnay giilaaniyada wasiirada dilay raggii xildhibaanada dilay baa ku jira raggii taliyayaasha ciidanka dilay baa ku jira mana aynu kusasxasiisan sanaa laguma rigin annaga si gaara baa nala xukumay oo il gaara nalagu fiiriyey sideed iyo tobanka iyagoo lahan gobol baan kasoo jeednaa cadaalad daraana lagu xukumay okay haddaad gobolka suul kasoo jeedaan cadaalad dara cadaalad darrana aad tirsanaysaan waxaa jira xubno baarlamaan ah oo dowladda federaalka ah oo degaankiina matela horey haddaysan xaaladiina ula socon hadda haddii yaa rabtid inuu codkaaga gaarsiiyo maxaa kula talinaysa ugu baaqaysa ama ka codsanaysaa hadda haddii codkeygu gaadho waxaan ka codsanayaa inay arrintayaga galaan oo kiiskayaga ka hadlaan oo cadaalad daradana lagu xukumay ay ka hadlaan oo cadaaladda na horgeeyaan haddii aan waxaa mutaysanay ama dembi noogu aadinaya dembi shan sano u qalmo uu yahay ay fiiriyaan cadaaladana ay noo fiiriyaan waxaan ogsoonnahay inaad hoos tagtaan taliska ciidanka wasaaradda gaashaandhiga iyaga madaxdeed madaxdeena kuwa hadda idin xukumay iyo kuwa idin ka iyo kuwa idin ka sarreeyba wax booqa u diraysa fartiino aad codsanaysa ma jiraan dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaya arrinteeda inay ka hadlaan cadaaladdarada looga sameeyey si gaar waxaan ka codsanaya saraakiisha ciidamada xooga dalka oo ugu sarreeya taliyaha xooga wasiirka gaashaandhiga dhammaan waxaan ka codsanaya kiiskayaga inay cadaalad u fiiriyaan oo arrinka loogu samoobay arrin jiro uusan ahayn oo arrin aan qabay uusan ahayn oo xabsi shartan aan oo muwaadiniin soomaaliyeed laga askarta dalka guryahooda iyo dadkooda uga yimi inay udhintaan dadka dhiigooda udhaaya aanu nahay baan ka codsanaya kiiskayga in cadaalad ku fiiriyaan
ma noo carabaabi kartaa sarkaalka aad xiiskiina ku eedanaysaan inuu idin soo xiray magaciisa iyo xeraalyaha ka ka dacwoonaysaan labadaba haddana magacaabi kartid xerilaalinaha kiiska lagu soo yareeyey oo isaguna laanuuska lagu qaatay oo tiliyu laanuuska soo siiyeyna waxaa la yidhahdaa buula la yidhahdaa magaciisa saxan maayo laakiin buula la yidhahdaa
okay taliyaha ama didada lagu s- idinku s- ku samaysteen oo idin xiray magaciisa laftiisa kusoo celi halkaa
axmed gaashaan baa la yidhahdaa axmed gaashaan aniga keliya laguma sumaynin dhammaan dadkii kasoo jeeday gobolada gobolada aan anagu nahay dadka iyaga xukumaha o dhan baa cadaaladdarada ku sameeyey horta shacab kuu sheegay waxaan ahayn dhalinyaradii ku timi daaqa madaxweynaha markii ay dhacday qarasha masiibada sababte inay dalkooda difaacaan oo u dhintaan baan ahayn marka
okay sidaa ii sheegtay waxaan waxaa tiri waxaan nahay sideed toban dhayro soomaaliyeed oo ku yimi baaqi madaxweynaha oo ciidanka qortay oo dadabla ah oo gobolka sool kasoo jeeda oo taliyahaasi oo kula kacay dembi ama eh, khalad ka galay ma jiraan da- dad kale oo tiradiin oo kale u dhigma oo gobollada soomaliya kasoo jeeda oo xiran maya waxaa jira kuwo badan oo noqoyadii laga qaaday kuwo ciidanka laga saaray oo sida iyadoo kale cadaaladdarra lagu saaray ciidankii sida iyadu markii hore urur anagu ururka koowaad baan ahay urur dhan baanu ka koobnay ururka hadda wuxuu ka soo reebay tiro yar oo boqol hadda gaaraysa ka soo reebay dhammaan wuu daaxay okay marka sideed tobankiina oo hal gobol maaha inta kale marka xabsi baa lagu xukumay laftu xabsi baa lagu xukumay maya wax xabsi lagu xukumay ma jiraan way jiraan rag annaga nasaabay qabiilkii ay ma jira kuwa xerada baala ku teegsan oo shaambaayada iyo difaacii xerada cunay baa jira kuwo tuugo lagu soo qabtay baa jira oo keliyaha isku qabiil iyo magaranaysa waxaan ku jirnaa gabagabadii weli halkaan naga dhegaysanaysaan oo madasha lixdanka sidaan hore idinku sheegaba sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya oo xiran ayaa maanta la soo xiray madasha lixdanka oo ka cabaanaya cadaalad darro laguna dhacay tiriyahoodii si aan kuu fahanno waxaad tiri ciidamo badan baa gudooday oo dowladda soomaaliya ka tirsan oo tar- oo unugina ka tirsanaa laakiin waxaa si gaara loo bir loo bartilmaamsaday sideed iyo toban xubnood oo hal gobol ka soo jeeda miyaysan jirin ciidamo kale ama dad kale oo iyaga laftooda sharciga qabtay sharciga idinkeeda qabtay uusan qabanin waxaad moodaa sharcigu inuu annaga keliya hadda si gaara noo qabtay oo annaga sikaa in looga fiiriyo waxaa jira dad uu qafooda ka geysto oo dad ku laayo oo godood ka sameeya ciidamo sababto waxaa jira kuwo guutadeeda ka mid ah oo mid cunay oo hanti qaran cunay oo hanti qaran lunsaday beri baa jira hadalka su-aashii ugu dambaysay hadda maxaa codsanaysaa maxaa u diraysaa hadday noqoto madaxda sare ee dowladda soomaaliya hadday noqoto taliyaasha idin idinka sarraysa idin xukunta hadday noqoto xildhibaanada dadka deegaankiina islimadiina maxaa codsanaysaa waxaan u dirayaa horta waxaan salaamayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa in kiiskeena ku fiiriya in naxariisiya oo cadaalada ku jirto inaanan u qalmin waxaana lagu xukumay iyo inaanan mutaysan xabsi intaasa oo aan cadaaladna lagu xukumin oo loo fiirin anagoo ah yaro kasoo jeeda haddana hal gobol in cadaaladdarana lagu xukumo markaa waan ku salaamaynaa waan kaa mahad celinaynaa sidaa madasha lixdanka ugu soo xiriirtay